Halkani waa shabakada warbaahinta idanews.com waxay idin soo tabinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku saleysan dhexdhexaadnimo.
madaxweynaha waxa uu yimid shalay eh, degmada walaweyn xalayna waxa uu ka hoyday deegaanka belidoogle Eh, intii uu joogay madaxweynaha waxa uu wadahadallo la qaatay eh, saraakiisha ciidamada eh, koonfur galbeed maamulka ee ku sugan deegaankaas oo sidoo kale la kulmay saraakiisha ciidamada dowladda federaalka ee jooga deegaanadaas kuwa amisom Eh, intaas ayuu wadahadallo la qaatay odayaasha dhaqankana maanta ayuu si eh, weyn ula kulmay eh, deegaanka eh, eh, walaweyn degmada walaweyn marka wuxuu kala hadlay sidii laysaga kaashan lahaa eh, kaalin weyn laga wada qaato sidii eh, wadada u dhaxaysa magaalada baydhabo iyo muqdisho eh, isbaarooyinka yaalla iyo dhibaatooyinka dadku ay ka soo cabanayaan wax looga qaban lahaa marka arrintaas si weyn baa la isugu afkartay sidoo kale odayaasha deegaanka walaweyn waxa ay eh, codsadeen in wax laga qabto arrimaha caafimaadka iyo waxbarashada Eh, odayaasha deegaankuna runtii waxay sheegeen madaxweyne shariif xasan inuu yahay madaxweynihii ugu horreeyey tan iyo burburka ee dadka deegaanka dhex seexda habeen oo xaaladooda ka warqaba madaxweynuhuna waxa uu u ballan qaaday in maamulkiisu ay kaalin weyn ka geysan doonaan dhisidda cisbitaal weyn magaalada eh, wax wadan wax badan ka qaban doona dadka deegaanka dhibaatadooda caafimaad